ugu horeyn doctor maslax kusoo dhowo warbaahintii salaamiga hel furqaan waan kaaga mahad celinaynaa dadaalka ballaaran ee muddooyinkan soo socday ee aada dhegeystayaasha ugu soo gudbinaysay fawaa'id caafimaad waxaan doonaynaa inaad qeexitaan naga siiso maxay ahayd xubinta faa'iidada caafimaadka ee ku bixisay barnaamijka dhuwaxa waraysyada bismillaah alxamdulilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waaalihi wasaxbihi wasalam jazaaka allahu khayran aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii xubintii caafimaadka ee dhowaanahanba ka baxaysay ee barnaamijka dhuuxa waraysyada taas oo socotay muddo badan runtii waxay ahayd xubin caafimaad oo ka hadlaysay cuntada dalka iyo nafaqooyinka runtii waxayna xambaarsanayd baraarug guud dadka inay ka qaataan cuntada dalka iyo khudaarta si guud in looga faa'iideysto dawa ahaan halkii looga faa'iideysan jiray cunto keli ah inay dadka fahmaan nafaqada laga helo cuntada dalka iyo nafaqooyinka in la fahmo in la barto muhiimadda vaytaminada iyo waxyaalaha ku jira macadinta iyo waxyaalaha la midka ah ee cuntada dalka iyo nafaqada in la fahmo nafaqada laga helo khudaarta in la fahmo sidoo kale nafaqooyinka laga helo dawa ahaan iyo waxtar ahaan jirka bani aadamka u fiican sidoo kale in laga helo qadarada iyo qiyaasaha laga qaadan karo in la helo sidoo kale intaasiyo in ka badan ayay muhiimadeedu lahayd xibintan ka baxaysay barnaamijka dhuux waraysiyaad aad iyo aad u mahadsantaha waayahay waa maxay fawaa'idda ay xambaarsaneen silsiladan muddada soo socota ay dad badani ka faa'iidaysteen faa'iidooyinka ay xambaarsanayd xubintan waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood cunto iyo nafaqo ayaan u kala qaadaynaa noocyada nafaqooyinka muhiimka ahayd ee ka baxayay barnaamijka dhuuxa waraysyada run ahaantii nafaqooyin haddii la yidhaahdo waxay isugu jiraan brotiin carbohydrate oo tamar ah dufanta ama fatska wax loo yaqaano vaytaminada oo isugu jiraan noocyada ku milma dufinta iyo kuwa ku milma biyaha macdanaha kala duwan kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar biyaha iyo maadooyinka faiberka loo yaqaano oo dufta leh oo markaasi caloosha socsiiya xaraga leh ayay isugu jireen dhanka vaytaminada iyo nafaqooyinka ee dhanka cuntada dalka ee waxyaalaha dabiiciga ah laga helo ee tayada sarada leh waxaa ka mid ah brotiinada oo laga helo hilibka iyo xoolaha sidoo kale geela ariga lo-da ee tamarta oo laga helo galeyda masagada qamadiga iyo dufamaha oo laga helo subaga iyo saliidda iyo waxyaalaha la midka ah ee runtii marka waxay faa'iido u lahaayeen inay ka hortagaan marka cudurada tusaale ahaan cudurada dadka ku dhaca kuwa waaweyn sida sonkorowga oo kale in looga hortago cuntadaas dalka iyo khudaarta dhiigkarka oo kale in looga hortago ama lagu daaweeyo cudurada wadnaha ku dhaca in looga hortago ama lagu daaweeyo kansarka caloosha iyo mindhecrada in looga hortago ama lagu daaweeyo in lagu kobciyo difaaca jirka ee sababtoo waxaa ku jira vaytaminaad tiro badan ee c e ilaa dhammaan vaytaminada iyo macadanooyinka kuwaasoo jirka difaaca xoogan u leh ee faa'iidooyinka caafimaad ee nafaqada iyo khudaarta dalka ay leedahay waxaa kaloo ka mid ah in miraha maxalliga ee la isticmaalo sida karootada yaanyada cambaha babaayiga iyo waxyaalaha la midka ah ay leeyihiin maadada faiberka oo inta badan hagaajisa dheefshiidka kana hortagta calool fadhiga in laga helo sidoo kale inay iska caabiyaan caabugyada iyo hargabyada iyo waxyaalaha la midka ah sababto waxaa ku jira vitamin c oo antioxidant ah oo ka hortaga waxyaalaha mataqaana difaaca soo weerara hargabka iyo caabugyada iyo xanuunada neefmareenka intaba sidoo kale aragga iyo maqaarka vitaminada u fiican ayaa laga helaa cuntada dalka iyo mataqaana khudaarta waxaa ku jira vitamin a oo alaaba aad ugu fiican indhaha iyo markaasi waxyaalaha la xiriira muhiim u ah aragga habeenkii koritaanka maqaarka iyo unugyada intaba muhiim u ah sidoo kale tamarta iyo xoogga ayay dhisaan nafaqooyinka cuntada dalka cuntooyinka dalka waxay si tartiib tartiib ah u siiyaan jirka tamar joogto ah ma keenayaan daal deg deg ah ama sonkor oo markaasi koror ay ku noqoto qofka sida cuntooyinka warshadaysan oo kale faa'iidooyinka intaas dheer ay lahaayeen waxaa ka mid ah cuntada dalka iyo khudaarta waa raqiis waana la heli karaa cuntada dalka waa midda dadku ay si fudud u heli karaan raqiisna ah oo meel kastana mutawafir ay ka tahay sidoo kale waxay taageertaa beeraleyda iyo dadka kalluumaysatada ah oo maarata badda ka qaraabta iyagana taageero weyn ayay u noqonaysaa sidoo kale waxay kaloo taageertaa shaqaalaha gudaha markaasi soo saaran kara waxyaalaha dalka oo looga baahan yahay ugu dambeyntii maxay tahay taladaada ku socota bulshada kaa dhagaysanaysa warbaahinta islaamiga alfurqaan siiba marka laga hadlayo majaalka caafimaadka oo muhiim u ah bulshada dardaaranka guud ee ku saabsan bulshada muslimiinta ah ama talooyinka guud aan u hayno waa tilmaamo iyo fariimo wacyigelin ah oo loogu talagalay in bulshada lagu baro laguna dhiirigeliyo nolosha caafimaadka leh si loo yareeyo cudurada lagana hortago halista caafimaadka ee guud kow waxaad cuntaa cunto nafaqa leh oo isku dheelitiran waxaad isku daydaa inaad maalin kasta cunto khudaar iyo miro cusub sida hilibka qayb ka mid ah noocyadiisa kala duwan ama qayb ukun ama digir ama geleyda badarka dhankiisa ama bariis qayb ah ama rootiga biyo badan qofka inuu caba maalintii ugu yaraan sideed koob maalintii inuu caba inuu qofka ka fogaado cabitaanada sokorta badan iyo cuntooyinka ku buuxa dufunta ama milixda waxaa si gaar ah dadka da-da ah loogala dardaarmayaa saddexda sheey ee cadcad loo yaqaano sida sonkorta dufunta ama baruurta wax loo yaqaano iyo cusbada inay ka fogaadaan si gaar ah dadka da-da ah qodobka labaad qofka waa inuu sameeyaa jimicsi joogto ah sababtoo ah qofka haddii maalinkii uu cunto oo isku dheelitiran uu joogto ah una uusan jimicsi samayn waxaa siyaadaya miisaanka ayaa siyaadaya miisaanka hadduu qofka siyaadana waxaa imaan kara cuduro badan qofka ugu yaraan waa inuu socdaa maalintii soddon daqiiqo waa inuu jimicsu sameeyaa sida uu markaasi jimicsiga qofka hadduu sameeyo waxaa ka ilaalmaya insha allahu tacaala sida cudurada waaweyn dhiikarka sonkorowga cayilka zaa'idka ama buurnida walbahaarka maskaxeed iyo welwelka intaba waxaa waaye qofka hadduu sameeyo jimicsi joogto ah wuu ka badbaadaya insha allahu tacaala saddex waa qofka inuu ka fogaadaa cabista mukhaadaraadka waxyaalaha dadka meelaha inta badan cadowga laga helaayo sigaarka iyo qaadka iyo waxyaalaha lamidka dadka isticmaala tubaakada iyo inta badan qofka waa inuu ka fogaada waana sababaha ugu badan ee keena dhibaatooyinka waaweyn iyo cudurada waaweyn sida kansarka xanuunada wadnaha xusuus lumiska ama waxa loo yaqaano asaasaqa ama burbur maskaxeed qofka inuu soo wajaho wacyigelino joogto ah ayaa looga baahan yahay bulshada si ay u joojiyaan waxyaalahan aan kasoo sheekaynay sababtoo dhakhtarka hadduu sheego waxaa loo baahan yahay dadka inta dhiman inay isgaarsiiyaan si ay ugu joogsadaan waxyaalahan dhibaatada leh islamarkaasna jirkooda iyo caafimaadkooda u noqdo mid heer sara afar xakamee walbahaarka ama stresska mar walba waa inaad iska xakamaysa waa inaad ku dadaashaa nasashada maalintii inaad nasasho hesho hurdo fiican aad hesho iyo inaad la hadasho dadka kuu dhow markaad dareento culays maskaxeed ama waxyaalaha la midka psychologicaly qofka inuu la hadli karo dadka islamarkaasna la macaamili karo waay keligaad ha gooni noqon weliga samee waxyaabo nafis ah sida akhriska kutubada bugaagta waxyaalaha la midka ah salaada oo tukato inta badan fikirka inaad iska yareyso islamarkaas inaad jimicsi samayso inaad ku dadaasho shan nadaafada shakhsiyadeed iyo midda deegaanka qofka waa inuu ku dadaalaa gacmaha oo si joogto ah loo dhaqaa biyo iyo saabuun ka hor cuntada iyo kadib musqusha waxay ka mid tahay waxyaalaha loo baahan yahay dadka inay u isticmaalaan ka hortag ahaan ku noqo deegaan nadiif ah isticmaal meel nadiif ama goob nadiif ama gurigaaga si looga hortago faafidda cudurada sida shubanbiyoodka jadeecada iyo waxyaalaha la midka ah lix baaritaano caafimaada joogtaa waa inaad samaysaa runtii dadka kuma baraarugsana inay sameeyaan baaritaano caafimaad oo joogto ah sababta waxay muhiim kugu tahay cudur aad iska daaweyn lahayd asoo yar ayaad waxaad arkaysaa asigoo kugu weynaaday hadhow in maaro loo waayo dal iyo dibad intaba maaro loo waayo marka waxaa loo baahanya qofka marka baaritaano joogta inuu sameeyo inuu la xiriiro dhakhtarkiisa xarumaha caafimaadka si joogtaa uu la xiriiro uu sameeyo baaritaano dhiigga sonkorta cadaadiska dhiigga waxyaalaha lamidka dadka reer magaalka ah inta badan waxaa laga rabaa inay gataan saacadda sonkorta saacadda dhiigga lagu cabiro cadaadiska dhiigga iyo waxyaalaha yaryarka ah oo markaasi h b ga lagu cabiro waxyaalaha lamidka muhiimay u tahay qofka shaksiga oo magaalooyinka jooga baaritaanaha xanuunada faafa oo kale qofka inuu iska fiiriyo marmar waa muhiim sidoo kale cunto nafaqa leh inay isticmaasho maamada uurka leh iyo cunugeeda muhiim ayay u tahay cuntooyinka nafaqada leh aan kasoo sheekaynay dhalmada oo ay tagto maamada xarun caafimaad waa sheyga ugu muhiimsan gabadhan ama haweeneydan uurka leh intaasoo muddo sagaalkaa bilood ay soo dadaalaysay waxaa laga yaabaa aakhirkii dhalmada inay meel aan munaasab ahayn ay ku dhasho sidaasna ay wax ku soo gaaraan cunugeeda iyo iyada intaba way dhici kartaa wayna dhacda wax badanna waa la arkay marka si gaar ah hooyadan fadlan isbadbaadi adiga cunugaada insha allahu taala ilaah baa wax badbaadiye meel munaasab ah tag insha allahu taala dhalmadaada gunaanidka marka cuntada maxalliga ama cuntada dalka iyo nafaqada dabiiciga waxay lafdhabar u tahay caafimaadka jirka maskaxda iyo bulshada waxayna jirka siiyaan tamarta difaaca koritaanka ka hortaga cudurada waxay kaloo muhiim u yihiin in caruurta lagu barbaariyo in markaasi cunooyinka la baro ama caado looga dhigo sida bariiska iyo baastada loo baray in loo baro caado looga dhigo cuntada dalka khudaarta iyo waxyaalaha lamidka la baro sidoo kale karinta iyo dhaqidda khudaarta in lagu dadaalo sababto waxaa laga yaaba khudaarta sida beerta loogu soo guray inay jeermiso cayaano ay xambaarsan tahay marka in la dhaqo la nadiifiyo la jeermis dilo waa muhiim hilibkana in si fiican la isaga kariyo aad iyo aad bay muhiim u tahay intaa marka haddii isticmaalkaas aan samayno waxaan helaynaa insha allahu tacaala caafimaad wanaagsan kobcinta dhaqaalaheena inuu kobco gudaha aan isticmaalno cuntada dalka iyo nafaqooyinkii dalka haddaan isticmaalno waxaan helaynaa kobaca dhaqaalaheena inuu kor u kaco amniga cuntadeena inay sugnaato deegaankeena iyo bay-adeenana inay fiicnaato intaas ayaan kusoo koobaya dardaarankeyga aad iyo aad ayaa u mahadsantiin